mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabeelle maamulka degmada jawhar ururka dhallinyarada heer gobol iyo heer degmo ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ayaa ka qeyb galay bandhiga hiddiyi dhaqan oo si heer sare ah uga dhacay bartamaha magaalada jawhar ujeedka bandhig dhaqameedkan ayaa muujinayay nabadda wadajirka iyo isdhexgalka dhallinyarada waxaana lagu soo bandhigay ciyaaro dhaqameedyo kala duwan oo ay caan ku tahay magaalada jawhar sida shiribka kabeebeeda jaandheerta iyo sugaanta soomaalida kuwaasi oo dhallinyaradu kusoo bandhigeen hibadooda hal abuurka iyo jaceylka dhaqankooda gudoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe faadumo cabdoosan gaab iyo gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe fartuun aadan xiifo ayaa ka hadlay muhiimadda ay leedahay isdhexgalka bulshada islamarkaana u mahad celiyey wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha maamulka hirshabeelle iyo hay-adaha doorka muuqda ka qaadanaya horumarinta dhallinyarada xaqiiqdii maanta waa maalin kaleento oo hidaha iyo dhaqanka lagu soo bandhigaya hadday noqon lahayd dhinaca ciyaaraha hadday noqon lahayd dhinacii dhaantooyinka maalmahan waxaa noo soo socda kowda agosta ilaa maanta ciyaarihii isdhexgalka oo wareegii koowaad maanta oo inoo shalay inooga ekaay marka waxaan u mahad celinayaa wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hay-adaha i o m iyo hay-adaha kaleento ee bahwadaagta ay yihiin oo barnaamijka naga taageerayay waxay muhiim u tahay in dhallinyarada loo sameeyo faniskan oo kale ama isdhexgalkan oo aad u weyn sababtoo ah dhallinyaradu waxay boqolkiiba toddobaatan iyo shan bulshada dadka ugu tirada badanla waaye maadaama ay yihiin waxay u baahan yihiin madadaalo waxay u baahan yihiin meel maskaxdooda ay ku mashquuliyaan waxaan ognaha haddii ay fursadahan oo kale aysan helaynin waxaa dhacaaya waxyaabo kaleento oo bulshada dhibaato u keeni karo saas darteed waxaan rabnaa ilaa iyo laba iyo tobanka agoosto oo lagu jiro maalmihii dhallinyarada adduunka oo si qurux badan aan ugu xusayn ay ka duwan tahay sida aan ugu xusi jirnay sannadihii hore oo sanadkan ay ku dheer tahay inay ciyaarihii la qabto in hidihii dhaqankii hadday noqon lahayd dhinacii wiilashii iyo dhinacii gabdhahaba waxa dhan isdhexgal la sameeyo welina ay noo dhiman yihiin waxyaabo kaloo aad u tiro badan oo lagu soo bandhigayo maalmaha nabadda ee isdhexgalka nabadda dhallinyarada annagana ka dhallinyaro ahaan mar kasta waxaan u taagannahay in ay magaaladeena noqoto ama dowlad goboleedkan in dowlad goboleedyada kale uu la tartamo dowlad goboleedyada kale inuu ka qurux badnaado marka waa sii wadaynaa dadaalada kuma ekaan doonto oo keliya maalmaha nabadda agoosta labaiyo tobanka agoosta oo maalmaha dhallinyarada adduunka ah waa sii wadi doonaa waana sii xoojin doonaa dhallinyarada baahidooda aaday u tiro badanta laakiin inta aan ka gaarno waan sii wadi doonaa xateen lama soo koobi karo ayadda i o m iyo wasaaradda hirshabeelle cayaaraha hirshabeelle yaa waxay iska kaashadeen inay maxaan ku raahdaa soo kordhigaan cayaaro wax ku oola oo waxaan ku leehay isdhexgal bulsho ah barnaamijkaasna bulshada reer jowhar aaday ugu baahneed sababto ay tahay wuxuu dhalinayaa isdhexgal bulsho iyo maxaan ku leeyahay nabadda waxay ka qayb qaadataa inay ciyaaraha maxaan ku raahdaa banooniga hadday tahay cayaaraha hiddaha ee dhaqanka waxay u baahan yihiin dadkaanu inay
munaasabadan ayaa noqotay madal furan oo kor u qaadaya isku xirka jiilka wacyigelinta nabadda iyo dhiirigelinta dhaqanka soomaaliyeed iyadoo si weyn uga soo qaybgalin mas-uuliyiin ka tirsan maamulka hirshabeelle iyo dadweyne aad u fara badan oo ka kala yimid xaafadaha magaalada jawhar